Agaasimaha guud ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Horumarinta Dhaqaalaha Maamulka Jubbaland Axmed Cabdi Axmed ayaa magaalada Kismaayo ka furay shirka Madasha Furdooyinka iyo Ganacsatada Jubbaland. Shirkan oo muhiimad gaar ah u lahaa ganacsatada ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta iyo iskaashi dhab ah oo dhex mara Wasaaradda Maaliyadda iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada Jubbaland. Maxamuud Cabdi Axmed Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Maaliyadda Jubbaland ayaa ka warbixiyey kulankan.
Waxaa farxad inoo ah maanta inaan qabanno kulankii labaad ee madasha wadatashiga ee ganacsatada iyo dowladda. Waxaa farax farxad inoo ah in shirkan shirkii labaad uu yahay oo aan qorsheynayno shir joogto ah inaan qabanno si aan ooga hadalno caqabadaha haysto ganacsatada iyo aan u helno xal waara. Maanta waxay ka bilaabmo waxaan usii degaandegaynaa inaan yeelano guddi hoosaad guddi hoosaadkaas oo ka kooban dowladda xubnaheeda kala duwan iyo ganacsatada iyo bulshada rayidka sidaad ogtihiin waxyaalo badan oo public aan lagu xallin karin baa jiro ganacsatada ay u baahan yihiin in lala xaliyo hadday noqoto xafiisyada dowladaha ama dowladda in la tago oo lala xaliyo marka waxaan diyaarinaynaa guddi oo hoggaan u noqon doono madasha guddigaas oo ka shaqayn doono wixii caqabad ah oo ganacsiga hortaagan in aan ka shaqeyno insha allah haddii laa yidhaahdo waxaana la joogo guddoomiyaha degmada kismaayo waana duqa magaalada marka asagana xubin buu ka noqon doonaa sida hadda maama shamsa ay sheegtay caqabadda ah in ay deegaanada qaarkood waddooyinka mareen la dumiyey waxay noqon doonaan waxyaalaha aan xal ku raadin doono oo saameynayo deegaanka insha allahu mar dhow waxaan shaacin doonaa memberska guddigaas ama guddi hoosaadkaas oo madashan u noqon doono calooshi wax badanna aan uga dhiskaas gareen doono si hoosaada insha allahu shirka xigana intaan la gaarin guddigaasi waan soo bandhigi doonaa shirkan ayaa muhiim u ah ganacsatada magaalada kismaayo isagoona ka qayb qaadanayo wada shaqay dhex marta maamulka jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee ganacsatada